bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaaryaha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo isin hamiinka saacdo oo kal kula dareersan warbaahinta warsan markii lakureeb hamiinamada jamaacada ee sabtiga hoydaasa hamiinamo sabto iyo axadda galaayta taariikhdan iyo keedanta labaatiyo siyeedka bili saddexaad sannada labada kun iyo labaatanka qodobadooka barnaamijkaana ka dheegi doontaan hoy ilaahay karaal nagad waliba ku mid ah madaxweyne cabdixasiis xasan maxamed lafta gareen oo ku hadalay dhibaatada cudurka virus kun kahaaya bulshada caalamka barnaamijka ka dheegi doontaan shir jaraa'id madaxweyne cabdixasiis usukog oo madaxafiiska madaxtooyada koonfur galbeed saasaata waliba barnaamijkaasin ka gudbii doona hoy ilaahay karaal nagad guddiga doorashooyinka guddoomiyaha iyo ku-xigeenada baarlamaanka lamaad ee koonfur galbeed oo hasaare habraaca doorashada barnaamijka ka dheegi doontaan saasaata waliba barnaamijkaasin ka gudbii doone wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed oo bulshadanka baaqi inay hogaansamaan amarada madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo talooyinka laamaha caafimaadka barnaamijkayaasin ka gudbii doona saasaata waliba barnaamijka dheegi doontaan madaxweyne farmaajo oo bulshada soomaaliyeed inka baaqi in iyo hogaansamaan talooyinka caafimaadka iyo biyaayan dhakhaatiirta caafimaadka dowlada soomaaliya saasaata waliba barnaamijka ka dheegi doontaan shirarlan ku hadalaya kahorseedooga cudurka covid oo magaalada muqdisho geega ku dhiyeen waana wasiirka wasaaradda caafimaadkana ku qaybgalay shirarkaasi toy qodobadaas iyo walaaghaniysaadiya barnaamijkaana ka dheegi doontaan anoo maxamed cabdiraxmaan cabduliya hasin saare barnaamijkantasin kula dareersi ay dhinacsanadan waliba gacanweyn ku jeysadaay mahdi ku deerto cabdinaasir axmed mayow mar kale mar lamaad akhyaari ha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan hamiin faylan kolka kaleeta akhyaari ha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan hoosin qobada qodobkan ka horeeya barnaamijkaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo weliba uusa bulshada soomaaliyeed usan ka baaqay in iyo qaadan talooyinka iyo jeediyayan laamaha caafimaadka soomaaliya si lanku horseedo cudurka covid oo bulshada caalamka ka dhaqan dhibaato weyn ka haaya soomaaliyana weliba laku helay ilaa iyo saddex qofood oo cudurkan coronaviruskaiyo qaban madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo shalay gelinkii dambus la hadalay warbaahinta iyo weliba uusa bulshada soomaaliyeed inka baaqay in iyo qaadan talooyinka caafimaad ay biyaayeen laamaha caafimaadka soomaaliya bismillaahi raxmaani raxiim jimco wanaagsan ummadda soomaaliya meel kasta ay joogaan waxaan ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rabaa marka inaan ka hadlo cudurkan adduunka ku faafay ee loo yaqaano coronavirus oo saameeyey dalal badan iyo dad badan waxaan ognahay commuunitiyada soomaaliyeed ama jaaliyadaha soomaaliyeed dibadaha ku nool qaarkood inuu saameeyey qaar ka mid ahna ee dhinteen ee ku dhinteen cudurkan qaar ka mid ahna ee cisbitaaladii u yaallaan kuwa dhintay waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu siiyo naxariistiisii jannadiisii eheladoodiina samar iyo imaan ka siiyo kuwa xanuunsan oo cisbitaalada ku jirana waxaan ilahay uga baryaynaa inuu si deg dega uga kiciyo waxaan ugu maqaalaa ah ra-iisul wasaarihii hore mudane nuur cadde inuu hadda u xanuunsan yahay cisbitaalna u yaallo cudurkan ilaahay waxaan uga rajaynaynaa ama aan uga baryaynaa inuu caafimaad deg deg ah siiyo kuwa kale oo soomaalida iyaguna xanuunsanna inuu ilaahay ka kiciyo si dhaqsiya uga kiciyo cudurkan waxaa la xaqiijiyey inuu soomaaliya soo gaaray saddex qofna uu ku dhacay waxaan ilaahay uga rajaynaynaa saddexdaas qof inuu ilaahay si deg deg uga kiciyo waxaan aaminsanahay oo aan rabnaa inaan isu dardaaranno ama isfarno ka dabategiisa waxaa ka wanaagsan ka hortegiisa ka hortegiisa waxaa uga horreeya dadku inay nadaafadda ilaaliyaan oo gacmaha ay dhaqdaan mar walbaba arrinta labaad oo looga hortegi karo cudurkan wuxuu yahay in la kala durugsan yahay marka la wada joogo uu jiro space ama distance uu jiro si looga hortago in la isku daarto cudurkan faafa waxyaabaha keena waxaa ka mid ah marka laisu dhow yahay dadka neeftooda inay isgaarto in laysku qufuco ama laysku hintiso marka taasaa loo baahan yahay dadku inay kala durugsan yihiin oo sbace jiro tan saddexaad oo muhiimkaa waxay tahay haddii qofka uu kari karo inuu gurigiisa joogo uusan ka soo bixin hooygiisu ka soo bixin maxaa yeele waxyaabaha ugu badan oo laisqaadsiiye waxa weye baabuurta laysla soo fuulo iyo meelaha mujtamacu isugu yimaado waxaana kaloo ka dardaarmayaa dadku inaysan isugu imaan meelaha lagu kulmo ama meelaha bulshada isugu timaado maxaa yeeley meelaha ugu badan oo dadku ay ku kala qaadaan waa isu imaanshaha iyo soo dhowaanshaha waxaan ugu baaqayaa ummaddeenna meel kastay joogaan inaan cududeenna isu geenno awooddeenna isu geenno aan u wada jirno oo aan u midowno sidii aan uga hortegi lahayn cudurkan faafitaankiisa ummadda soomaaliya meel kasta ay joogaan dibadda iyo gudahaba waxaan ugu baaqayaa inay raacaan ama u hoggaansamaan awaamiirta caafimaad iyo badqabkooda oo ah inay joogaan guryahooda ilaahay waxaan ka baryaynaa cudurkan meel kasta ku faafay adduunka inuu ilaahay ummaddeenna ka badbaadiyo
barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan qeybasho horaya ka guda jirna akhyaare madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo geega shirjaraadka qobadi xafiishay madaxtooyada magaalada baydhabo iyo weliba isku hadalay dhibaatada bulshada caalamka ka haayo cudurka coronavirus uso-ona shacabka soomaaliyeed usu kala dardaaramay in iyo ku taxadiran dhibaatada cudurka coronavirus oo soomaaliyaba laku helay
waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo cudurkan ummadda adduunka dhan saameeyey qalqalka geliyey coronaviruska loona yaqaana covid inaan aan ka hadlaan rabaa insha allahu waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan gaar ahaan shacabka reer koonfur galbeed waxaan rabaa inaan ay yeelaan waxaan wax dhab ah waaye wax dhacay waaye wax cudur ahoo yimid waaye wax adduunyada dhan ka qaylisiiyey waaye oo maanta heer la maraayo in meydadkii meel la geeyo la waayo adduunkii horu maray ay la yaabeen oy la qayliyeen oy tabar u waayeen waaye annaga dad muslimahaan nahay dad daruufo badan qabaan nahay ilaahay baan aaminsan nahay qadarta ilaahay baan naqaanaa laakiin waxa loo socdo waxaa weeye waxa laga cararaayo waa qadarta ilaahay waxa loo cararaayana waa qadarta ilaahay waa dadaalka bini aadanka waxaan codsanaynaa dadka shacabka iyo mas-uuliyiinta iyo ummadda oo dhan inay yeelaan talada takhaatiirta ay bixinayaan takhaatiirta waxay bixinayaan talo badan oo ka hortag ah waxa inuu yimaado oo la daaweeyo haddaan daawo loo haynin intuusan imaanin in laga hortago oo la is ilaaliyo oo la iska dhowro yay u baahan tahay waxaan codsanaynaa marka dadka inay marka ugu horeyso annadaafatu nisfu iimaan waaye annaga sida diintaannada ay qabto baaba nadaafadda ah in nadaafadda lagu taxadiro nadaafadda guryaha qofka bini'aadanka korkiisa waxa uu cunaayo marka ugu horeyso nadaafadda in laga taxadiro oo nadaafadda aada loogu shaqeeyo marka ku xigto gacmaha in aada la isaga dhaqo sida ay takhaatiirta fareen oo la iska nadiifiyo la iska daayo salaanta waa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sida ay qabto shareecada islaamka oo ducana ah waajibkana ah salaanta taas waaye salaantan gacanta la isgelinaayo ama la ishaayargaraynayo xabadka la isisaaraayo ama la isdhunkanaayo waa in la joojiyaa waxaan kaloon rabnaa culummada inay ka hadlaan takhaatiirta inay ka hadlaan waxgaradka inay ka hadlaan dad islaan ahaan nahay dad muslin ahaan nahay in culummada dadka reer koonfur galbeed meel walba ay joogaan ay qur-aan akhriyaan dadka ilaahay usoo tuugaan dalka ilaahay usoo tuugaan waxaan waa wax maqaadiir ah cudurkan yimaaday oo masiibada ah ay ilaahay uga baryaan ummadda inuu ilaahay u keenin inta uu hayana uu ilaahay ka qaado oo qur-aan la akhriyo ummadda loo soo duceeyo culimmadana intaasaan faraynaa qur-aan ha la akhristo ilaahay ha la baryo ilaahay baa keenay ilaahay baa naga celin karo ilaahay inuu naga celiyo ilaahay ha laga tuugo intaasaan faraynaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celcelinayaa takhaatiirta meel kasta oy joogaan adduunka kuwa koonfur galbeed keliya maaha daqaatiirta adduunka joogtoo dhan si waxaan looga hortago waxay bixiyeen talooyin ku saabsan ka hortagiisa ku saabsan haddii qofka lagu arko waxa uu samaynayo dakhtarka markuu tago oo lagu ogaado inuu is-ilaalinayo keligiis uusan la soo booqan karin loona imaan karin uu iskarantiilayo kulamadan tirada badan iyo fadhi kudiriradan inta la isku yimaado meel loo wada yimaado biibita lagu fadhi diriraayo oo bulsho intaas la-eg ay isugu imaanaysana waa in la joojiyaa oo la taxadiraa bulshadana loo turaa adinkana a isu turtaan caafimaadkiinnana a ka taxadirtaan waxaan wax la dhaliilsan kara ma aha waad og tihiin waa la socotaan adduunyada meediyaha la socotaan idaacadaha la socotaan dhibaatada yeeraysaa la socotaan maraykan qaylada ka yeeraysaa la socotaan waa maqlaysaan intay dhimashada marayso talyaani waa arkaysaan qaylada intay marayso waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu ilaahay uusan noo keenin dadka uu haayo oo uu dhibayana uu ilaahay ka qaado marka waxaan rabnaa inaan taxadirno ka hortag samayno maadaama wixii aysan daawo lahayn sida keliyaxoo looga hortegi karana waxaa waaye talada ay bixiyeen
adduunyadan horumartay adeegyadii la fududaay abtirsiimadii oo i illaha kuburqidaayaan asliyay in sheego kortay isgaarsiintan horeytay aadiona hormuud telekomu hormuud telecom soomaaliya ulhayki isgaarsiintu eti ima ee ilaakiin markaa tahaatoy hormuud telecom soomaaliya shirkadu la ammaani online ee waqti kasta higaha dalka isgaarsiinta hormuud telecom soomaaliya eedkaa dheegu waayi hawada cariiri ee ogaa hooliya ma ee hormuud telecom soomaaliya internet fasiix eh isbid een hakadaana haddana aan walbelee iddaa iyo xafiiska online ku kiiilba internetka gacanta forji ika mobilka ba hormuud telecom hanka hagaag adeega fara badan isin sheeshal duban usbugohay hankulisho hasdaba roogan ho'da barata fadaasa hormuud telecom soomaaliya weligaa ka hirinaw hormuud telecom soomaaliya habsaman shaqeeyawka adeega hormuud hal ilama ma ee kooy baroyhaana kumid eh halkunkiin dareeriyo adiin an dhigreeb adeega mobilka prepaid and postpaid adeegya internetka taleefanka ikan idooba adeegya fariin qoraalka adeega wareegow dalmar international roaming adeega e v c plus adeega fosmel nasiye caawiya selfakar natiijo my exam dhambaal my s m s intaasi inku badan oo adeeg isgaarsiin la eh anka hagaag hormuud telecom soomaaliya ama weli faahfaahintaas daar kula hariir hal eber hal ama hal afar lama hormuud telecom soomaaliya hormuud telecom soomaaliya
weli barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan qeybasho horeyaala dareertana qiyaaray guddiga doorashooyinka guddoomiyaha iyo ku-xigeenada baarlamanka labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba geega ka dhawaaqina habraaca doorashooyinka guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiis gudoomiyaha guddiga qabanqaabada ee doorashooyinka gudoomiyaha iyo ku-xigeenada baarlamanka labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane xildhibaan cismaan buule macalin iyo weliba warbaahintaoosan la wadaagay habraaca iyo hasaaren geega qodobka fatalaan fakradiisa koowaad ee dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxay leeyihiin awood sharci dejin oo ay ka mid tahay doorashada guddoomiyaha golaha wakiilada iyo ku-xigeenadiisa koowaad iyo labaad sidaas daraadeed guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kulankooda labaad oo ay yeesheen taariikhda labaatan iyo sideed bisha saddexaad waxay soo saareen habraaca doorashada hoos fursan kow musharaxiinta araajidooda waxay kusoo hagaajinayaan guddi hoosaadka diiwaangelinta musharaxiinta kaasoo madax ka yahay xildhibaan joogers musharax u tartamaya guddoonka golaha wakiilada koonfur galbeed kana mid ah golaha wasiirada waa inuu guddiga qabanqaabada u keenaa caddayn ku xusan is-ixsanaadiisa ama is-ixsanaadeeda markuu isdiiwaangelinayo qarashada isdiiwaangelinta waxaa lagu shubayaa xisaab furan akaamta namarka kaas dibaa laga soo sheegayaa guddigu u leeyahay bangiga asnadibaa laga soo sheegaya guddiga waxa hogaamay go-aanka garay jadwalka doorashada hoos ku cad taas waa ti hadda daliaanay u horeyn waxaa weeyaan tan kooban diiwaangelinta musharaxiinta guddoonka golaha wakiilada waxay bilaabanaysaa bari oo axadda labaatan iyo sagaankan iyo soddon isdiiwaangelinta musharaxiinta guddoonka golaha wakiilada labaatan iyo sagaanka ilaa soddonka bisha saddexaad labada kun iyo labaatan hadaljeedin musharaxiinta gudooda golaha wakiilada talaadada soddon iyo kowa bishii saddexaad laba kun iyo labaatanka doorashadii digo iyo dhaahinta gudooda golaha wakiilada dowladgoboleedka koonfur galbeed ciidan abduqanan iyo kowda abril laba kun iyo labaatanka wabilowda hudutaas galbeed habraca iyo jadwalka doorashada wixii kalena saxaafadii ayaa lala wadaagaya u shaqeeya
day travel agency sika taweri dowrata irdi doohor le waako janalfayle waako duulimaad raaha le waako dayooruusuman waato dawon hambirko le indeesho waay haddii adi lisanarhe haddiigsoy danta hay heno afiiska day travel agency allakiin doorayta doorayhe waakawa janaalay kadaleyso nairobiya anduulu fade ii ardisababi indareere waana dayuuriha markuweydiye warsheeda duuligen baydhowa nairobi nairobi baydhaba baydhowa adis ababa adisababa baydhaba duulimaadka sallikiin diyaariyey diisoy hafiiska day travel agency xafiiska day travel agency wayba kale inta siinga suubiyey fiisiyaalka dalxiiska walbarashada iyo weliba caafimaadka singanka baafaden wadda meeshal eh turki qatar hindiya bangladesh kenya iyo uganda south africa mozambique malawi malaysia thailand zambia iyo wiliba zimbabwe baasaboorka lay dhiibadaas madifi sida lahakiin diyaariyo galantada koosaar lay beesada dhiibas bulshay ku faa'iidaysadaa day travel agency day travel agency wayba kale usu mucaawino cimdiyey sida kasta bilisiyada deeq walbarasho onliinka bahadoono wadda meshal eh turkiga malaysia iyo uganda baldaamo kalena bulshoy may kumad aha gaalkacyo kismaayo beledweyne gurceel cadaada ruusmareeb dhoble hobyo doolow hudur weejid iyo weliba dhammaan goboleed dalka day travel agency wayba iyo guruub la etaa ama kahirinta tayuuriya international flyke oo duulimaadyada dibido umbahaayaan ee kenya airways ethiopia airways iyo turki airways
barnaamijkan qaybasha dhexe ayaa dhugunsadaaytana qiyaaray wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane xasan cabdi maxamed iyo weliba uuse bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada koonfur galbeed usan ka baaqay in iyo un hogaansaman talooyinka hay-ado caafimaadka iyo biyaayan iyo amarada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ku saaren si lanka horseedo cudurkan coronavirus iyo onageega madaxweynaha koonfur galbeed sidiisan dheegaysan ku hadaray dhibaatada bulshada caalamka sukahaya cudurkan coronavirus wasiirka warfaafinta iyo bulshada koonfur galbeed weliba uusoo inkabaaqay in iyo qaadan amarada madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee ka eedan horseedogun cudurkan coronavirus iyo talooyinka wasaaradda caafimaadka iyo biyaas iyo dhakhaatiirta caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waa ku wasiir xasan cabdi maxamed oo warbaahinta la hadalay
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله آه، وليبا فريقيكا إني سجود آه، وعيقلين كسوبنا آه، تذكر رير كونفور قلبات سوماليا إيه تذكر سوماليا برنا مانتيو ميل والبو يروغان أنا وكوعيقلين سدا حالة دقود هامبا هرقب كان الدنيا دنبا مشاقة كهايو قارهانا تذكر سوماليا إدنا ilaa sado qof laha ku sheegay inuuna dadka ku wacyigelin season ogdinba laha ku bilaabo bili december dabayaaqadii janaayo februaayo march sadiidan bilood baa caalamka wali dhibaato ka haya guud ahaanba cudur la ero coronavirus ama covid nteen oo macnaasha iyo hergab dilaay ah oo dadka dhibaato badan ka haya hergabkaas waxaa ku bilaawday guud ahaanba dalweynaha shiinaha madii dambeena adduunyada dhammaantiaba iska fidiyey gaar ahaan waddamada afrikana hadeeray soomaaliyana ilaa sida qof ilaa hatalaha ku sheegay wali fadaanaynun dadka reer koonfur galbeed iyo dadka soomaaliyeedba guud ahaanba ku wacyigelina riwanka wali arreey ilaahagaana qab oortaana dabroy ilaahay una oo ka tiirsana oo aaminsana qadar kasta oo dhiyaasa inay minallaahi walku kuwayaan laakiin inay cudur laisku ilaaliyo nadaafadda la ilaaliyona ilaahay madiina xilligii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam isuruugi daacunkii wiinaya xilligaas tarigami nabag wali amarka siyaha dadka ani la karantiilo oo macnaa shicii ani dadka aan iska dareerna se cudurka usan kafaafna iyadoo tusaalena ku qaadadow xilligii rasuulka alayhi salaatu wasalaam yo gaaladay islaamkaba tusaale walayn qaadadeena ini wadadii rasuulka alayhi salaatu wasalaam dadka ka shal reebay cudurka aylan isgudbiinay israa'ay ini lagaadada caalamka siisan ku warqabtaan wadamadii horumarsanaayay caafimaad show iyo nayto dhaqaale show adduunyada lambarka koowaad ee lamaad ku haya awadahayaan dowladda maraykanka oo aysan ogdaan quwadda iyo caalamka kaleeta iyo dhaqaalaha yeelata wali codsatay siisan dheegaseenba shalay inay caalamka hangurmudo dhakhaatiir badan lansheen saas daraaddeed dadka reer koonfur galbeed soomaaliya iyo nayto dadka soomaaliya dhammaantooba wali in ku digaana ini iyo foojignaadaan oo madanka horreyta nadaafadiyo iyo eedan ilaaliyaan tan la maadna dadka islaamka ee suuna ognaaba maalintii shan jeer ama lijeer ku badan iyo salaad tukadaayaan iyagoo sunnooyinkan aan dheerin nadaafad aan kafalagna haysadaan hase yeeshee taxadirka walmeelika jarw una oo raahaana isla maamo fayla oo dowladda soomaaliyeed ha ku bahow iyo naytoy wasaarado caafimaadka heer dowlad goboleed iyo naytoy heer federaalba talooyinka iyo tusaalooyinka iyo biyaa unago rahaana walilan baahanya dadka iniyo eedan taxdiraan meel walba iyo ruugaan waxyaabaha eed la fadow inilanku taxdir welibu ahaa meelo kulammada eh oo silaku wargababa dadka soomaaliya dad dhaqanshow eedan faylow dad askaaruurshow hanan badinyu dad salaantiyoona marxabeen badan ka jartu ti marxaladan kale guurka ohoo cudurkan halista alla ka jara dadka walilanku digay guud ahaanba meelo tuugsuga oo lanaska kooyow iniyo eedan isku ilaaliyaan salaantiyoona iyo kuduwanaata tii hor oo iyo salaamo jaraan oo weliba kalaankalka aan dheeray daawooyin lanka talagalaya jaraan ku hortaga oo viruska laku isticmaalo jermiska dilaayaan oo galnyaal laka dhagadow dadka wali inku digaanaha guud ahaanba madiyo qadayaan madi iyo xaajada ha gudadaan maadaama cudurkanse sahlan dadka inasku gudbii karaan ani oo daawooyinkaasoo galnyaal laka dhagadoon iyo eed inta badan iyo isticmaalaan ilaahay wali ku tuugana subxaanahu wa tacaala musiibadan caalamka dhomba madaytay komanka ni umto soomaaliyeed ilaahay hordhaanba jeelaya hatana jeeliyaa duruufo badanka ka xeeran dadkan abaar lahaytii colaad lahaytii dowladnimada oo hakaro hayta lahaytiiba ilaahay dadkan naxariisay dadka soomaaliyeed culaysyo badan masaarana hatana wali ilaahay ku tugana subxaanahu wa tacaala ani uso sharta dareerasa dadka soomaaliyeed oo nugeelka ee tabarto daron ini uso inta badan dhinuku maray gaar ahaan wali faday dadka ka nool xarooyinka ay dhibiisyada ama xarooyinka qaxootiyada ka nool gobollada koonfur galbeedtayooba in lang hogaansamo talooyinka faylo oo iyo dhiibo haayaan wasaaradda caafimaadka heer federaal iyo nito heer dowlad goboleed intioba culimmada soomaaliyeed welila ku faday gaar ahaana reer koonfur galbeed soomaaliya iniyo dadka wacyigelin badan usuubiyaan cudurkan cudur saf marew adduunyada meellahan ku sheegna tirooda leeshal yaraado korta ma malle marka ani iyo dadka wacyigeliyaan masaajiday ku surumaan siisan ku warqabtaanba dowlado dariska inta badan masaajidadiina walhiri goobo walbarashada iyo nayto meelo kaledo bulshada inaskoyaan inas dareerkii adduunyada haaya dhammaantooba walhiri marka culimmada soomaaliyeed gaar ahaana reer koonfur galbeed soomaaliya masaajidada ini taxadir badan laku muuji meelo dadka inaska kooyaan weliba hawadana eedan kaluu la helo roobaad laka jara waliba ha masaajidadu ini eedanku foojignaada kulanka noocagaasi oo dhibaatada sheelna kora dadkana laku wacyigeliy ilaahayna laka tiirsanaada subxaanahu wa tacaala qur-aan baadagna la akhriye ilaahay magantiisna la gala ilaahu noo gobayle ramadanka horreyta tan kale lamaad xilli roobaada bilaawday ilaahay nimcadiisa ayaa shalay igeekabaya gobadaasi weli lambaahanyaa siisan ku warqabtaanba roobkii sanadkii laha dhaafi arlaadan ku gubaday roob eedan fayle haaye laakiin aafooyin badan oo xanuuno leh oo saasaatoo ka kadalaanle badan ku tabi marka ilaahay nimco kastoo u sisheeno nusqaantiya walataa culimmada reer koonfur galbeed soomaaliya oo caanka ka haytii madi barwaagada dhiida aniyo qur-aan akhriyi jaraanna ilaahayow nimcadii adana sidii aafoodia noo kori ari jareen iyoona wali laku faday iniyo qur-aan badan akhriyaan xilli roobaadkan laka jara ilaahayna tuugaan subxaanahu wa tacaala qur-aan badanna la akhriye nimcada kooyasa dhibshee isku wadatay aafadiiya wadatay in ilaahay subxaanahu wa tacaala aafadaas umutis dhaafi saasata ku wali ognaa culammada reer koonfur galbeed soomaaliya madi barwaago dhiid iyo madi dhibaato dhiidoba hanuun qur-aan akhriyi jareen laakiin shabaaba dhibaato badan ka haaya culays badanka ka haayaan anaskoygii qur-aanka laka akhriyaa iyoonayta allebarigii dadka reer koonfur galbeed culimmadii iyoonayta akhyaartay oo suubiyi jareen walay ognaa niman khawaarijahoo diinta islaamka la dagaalamaayeen oo la dagaalamahaan layn mala naskoogi karo qur-aan mala akhriyi karo dhibaato badanna dadka ka hayaan kulun halka akhriyoy shilishilin halan akhriyoy si kastoo qur-aan laka akhriyi karo ilaahay laka tuugo karo in ilaahay laka tuugo caafadan dareeraso cudurkeena ilaahay usana dhaafiy roobka niinba laawaday shalay i geekaba ilaahay irki irmaanka niinka waalana ilaahay aafadiisa inuusna moodi roob barwaaqo leh nabadgelyo leh caafimaad leh inuus ilaahay niinka waala mar labaad iyo mar saddexaad walay codsadaan dadka reer koonfur galbeed soomaaliya ummata soomaaliyeedba in iyo dareynshow qabaan cudurkan gaali islaamba safmara ka nagadi laakiin ilaahay wali ku tuugana inuus caalamkana kuga woojiy gaar ahaan dadka soomaaliyeed oo tabarto daron oo aan helo korna daawooyinka laku ka hortago iyoonay tahaan laka dawaayoba dhibaatada badan qabaan dowladnimadiiyoona ha korhayto koran dareerta in ilaahay cudurkaas usunoo kori dadka reer koonfur galbeed soomaaliyana guud ahaanna iyoona foojignaan badan muujiyaan marka walxaddaafeena lanka weelne wali waa ilaahta soomaaliya sida qofal ha ku sheegay laakiin sade lama afar intiisuleel ku yaaban isu dhibaato badan jeysada haryaha qohootiidana hay-adoo shalduwan oo caawiyaayaan wali ku codsadaana ini iyo wacyigelin badan unsuubiyaan daawooyinka lambaahanyana iyo eed iyo eedanka caawiyaan mar lamaad iyo mar saddexaad ilaahay wali ku tuugana cudurkaas inuu ilaahayna dhaafiy foojignaan badagna waaldhanna nadaafadda eedanku dadaalna ilaahayna wali ku tuugana inuusa siduus anbalaawday adduunyada aan ka faafi annagana ka hor aan dareera dhibaato badan jeeysado caalamkiisiisun kuwar qabtaan diyaaradooga caalamka in isgooshi jaray wal fadheesii tareenadii adduunyada inshar wareegi jaray wadanba wadan andareeray kullisho surumeen soomaaliya naftiya diyaaradooga adduunka un kuwa jaraan surumeen culays dhaqaale oo dhiniyo badanna isku jaraan laakiin haddiiba dadka dhibaato haka dareera haka dareerta la aragaha inay laku horsoodo eed muhiimiga culays kasta oo xilligan laka jaroona dadka soomaaliyeed iyo dadka reer koonfur galbeed soomaaliya intioba in iyo sabraan waana dulqaadaa la baahanya asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
أحمد باورك هنيمبي أراضك وذيكان وداينيهن هيا صاحب هيا هيا أنا نيهو غاريغا ما بكعي ما حكو دعنيهو أرضو مكانك النظن وين دهني
no no no no no no niyo baabuurka wal cilid le erawha bayarato magafu ilu waliga alay hatta fadas inaad cilid isku gilida baabuurka oo maxay ciladan gelinaya gaariga shidaal wasaqaysan ya kashibti baabuurka may shidaalka marka aad kashibaas baabuurka ama galadaas shidaalka isku filtiraaray may dhibta ihasata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigaygu wax cilada muusan lahayn wallahi waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumee saaxib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filtiraysan may maaba aragnay kaalinta shidaalka ee baydhowla ku furay casriga ee leeraw kaafi petroleum oo bulshada dhammaantiiba intii babirka xamaaladaas iskala wada hoobatay lan dhugun lahayna dhaayo malailan been ma ah
kaafiya petroleum waa tanahay bal aan arko shidaalkeeda alla bal arag gaarigii markaan shidaalkii kaafi petroleum aan ku shubay dhawaaqiisa hadda kadib waa aniga iyo kaafi petroleum wallee kala ma harno إذا كنت ترغب في شراء بضع سنوات من سيارتك أو من مولد يمكنك شراء وقودي البنزيني ibadkay aynaga ima saarne maylik wada kaafi petroleum kaalanshadaalo kulankaneebsade kaafi petroleum waabana kaafide kurbada imurubbi kaalanshadaalan qabe tiilukukubahiyo kaafi petroleum kaalanshadaalo agabshe kumbad own kaafi petroleum lakoy baabuurta ambo bajaajta kabuysoo shidaal nadiif eh kumiyaashe seerkii bakaare le ee buustada qashinka buuti kolkoona buusan ayti litirka kaduudan may ankakooyow kaafi petroleum istarabatoryaasha wateegin too bansiin boonafta salitir bareed saacado shaqeeyasa cabirka litire
qaybogadan barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo asladeerna keere qodobkani dambooya magaalada muqdisho weliba geega ka gobsoomay lama shir lanku hadalaaye dhibaatada cudurka coronavirus iska hay bulshada caalamka iyoona wasaaradda caafimaadka shirarkun ku qaybgalay wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo weliba geegiyo kulan la qaadatay guddiga arrimo bulshada ee gola shacabka soomaaliya walin iyo kula hadalay sidii wacyigelinta lanku kordhii lahay bulshada soomaaliyeed si lanku horseedo cudurkan covid wasiirka wasaaradda caafimaadka dalka doctor safoosiye abikarnuur iyo weliba sidoo kaleetiyo ku warbiiday kulan lanku hadalay sidii dalka lanku hirgelin lahaay xarumo caafimaad oo degdeg ah kaasitay oo iyo walku qabadi doonta dadka harididii cudurkan coronavirus iyo dadka lanka shakiysanya sidoo kaleeta weliba wasiirka jirkun ku saabsanaya ku qaybgalay sidii lan heli lahaya xarumo caafimaad oo tayo leh si dhibaatada cudurkun dadka haaya lanku badbaadi lahay dadka hadda qaban lanku daaweeyi lahay lamada shir markaa dhammaaday weliba ayaa la hadalay warbaahinta iyo oona ku warbiiday walyaabihii iyo geega laku wada hadalay lamadii kulan ee geegiiyo ku qaybgalay daraad waxaan dhammaynay qorshihii weynaa ee kahortaga ee sida looga hortegi lahaa ee cudurka coronavirus oo runtii aanu arko guul aanu wada noo soo wada hoyatay oo qorsho wada dhan inaan waqti yar ku samaysano aan ka howlgalno haddii alla idmo qof walba meesha ugu aadana ay caddahay iyo baahiyaha iyo sidaan ugu wada jawaabi lahayn annagoo iswada kaashanayna aada iyo aada ugu mahadsantihiin saakay waxaan rabnaa inaan focuska saarno ee xirmooyinka asaasiga caafimaad ee dalka laga hirgeliyo xirmooyinkaas ee ingiriiska lagu yidhaha essential package of health services waxaa ay soo bilowdeen in laga shaqeeyo labada kun iyo sideedii labada kun iyo saddex iyo tobankiina waa waxaa hirgalay in laga fuliyo wadanka sidaad ogtihiin meelo dhowr jeer loo sheegay xirmooyinkaas wadanka dhan ma wada gaarsiisnayn sababta oo ahaa caafimaadka wuxuu ku tiirsanaa deeq bixiyayaal lacaga ay bixiyeen oo aanan gaari karin inta kale waxaa ka socday mashaariic caafimaad laakiin oo ku dhisan bani aadanimaha humanitarian funds waqti kadib waxaa la isla gartay in uu u baahan yahay xirmooyinkaas asaasiga ee adeega caafimaadka inay u baahan yihiin in dib loogu noqdo kaliya ma aha iyo wadanka intiisa kale sidii lagu gaarsiin lahaana inaan ka shaqayno waxaa isugu yimid wasaaradaha caafimaadka oo hogaaminaysa wasaaradda federaalka ee caafimaadka hay-adda w h o world bank deeqbixiyayaasha defit unicef waxaa waqti loo fadhiyey oo rag khubaraa soomaalina aan kaalmo weydiisanay nala joogeen laga shaqeynaya ayaamahan bakajkaas xirmooyinkaas maxaa lagu kordhin karaa see loo ballaarin karaa see lacag looga raadin karaa isbuucyada ugu dambeysay dibadda ayaa la wada jiray oo nairobi ayaa shirar lala qaatay qolyaha deeqbixiyayaasha iyo world bank waxaan hadda idin tusaynaa un rabnay inaan idinla wadaagno meel fiican ay maraysa arinta bal wixii lasoo qabtay iyo sida loo wajihi doono insha allah markuu soo dhammaadona rajaynayna bisha abril inuu soo dhammaadana aan markaas annagoo wada dhan wada ansixinno aan isla ogaano wadanka xirmooyinkan ka hirgalaya sidii ay u fuli lahaayeen meelahay ka fuli lahaayeen sidaan dhaqaalo fiican ugu heli lahayn uga faa'iidaysan lahayn marka waxaan rabnaa keliya inaan idin dulmarno waqti badan ma jiro dibaan isugu soo noqon doonaa haddii alla idmo waa wada falaqayn doonaa wax walbana markii la diyaariyo waxay u imaanaysaa dowladda federaalka wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha dowlad caafimaadka ee dowladaha member stateska ayadoo la wada fadhina wax la wada ansixiyo oo dhaqan gala inay noqoto ayaan ilaahay saakay waxaan shir muhiima la yeelanay ee la yeeshay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacbiga iyo guddiga arrimaha bulshada ee golaha shacbiga waxaan ka wada hadalnay cudurkan coronavirus ee wadanka saddex kays laga helay guud ahaan xaaladda siday tahay inaan isla socodsiino siday ku imaaday iyo wixii ka hortag ah ay dowladda iyo wasaaradda caafimaadka gaar ahaan samaysay bilihiina soo dhaafay waxaan warbixin waafi ah ka siiyey waxyaalihii aan qabanay waxyaalihii noo suurtuubay iyo inaan ka codsado guddiga oo runtii aad u danaynaya inay shaqo weyn nala qabtaan waxyaalaha ay naga kaalmeyn kara waxaan ka wada hadalnay sida wacyigelinta kor loogu qaadi lahaa sidii wax looga qaban lahaa ma aragtay dadka barakacayaasha ah oo iyaga naftirkooda xaalad aad u liita ku nool magaalada daafaheeda kala duwan iyo wadankoo dhan sidii wax looga dhihi lahaa loo sixi lahaa maxaabiista ku xiran ee xabsiyada oo iyaga naftirkooda xaaladooda mararka qaarkood ay aad mararka qaarkood ma xaaladooda ay liidato oo ah meel ciriiri ah waa tii la fasaxay iskuulada waa tii la fasaxay wasaaradaha ee waa tii safarada la joojiyey waa in waxaan kaloo aad uga hadalnay in safarada diyaaradaha guud ahaan la wada joojiyo in la xakameeyo meel allaala meeshii uu cudurka naga soo geli karo ee cudurkan waa cudur ee khatartiisa leh waa cudur aad u fiday adduunka oo dhan u fiday ee waxyaalaha ugu horeeya oo lagu xakameyn kara waxa waaye in wadanka bal laga taxadaro xuduudihiisa iyo inaan sidii hore la isu gooshin oo ay kontrool fiican laga sameeyo meelaha laga soo galo wadanka in la xakameeyo guud ahaan socodka dadka ee in ma aragtay lagu dadaalo wacyigelinta dadka siday ugu hortegi lahaayeen cudurka oo in ay guryahooda joogaan oo ay tahay wixii daruuri ah qofka kaliya inuu u baxo in ilmaha laga celiyo inay bannaanka ku cayaarano iyagoo ma aragtay badan ishelaan ee in dadkii isu dhowaadaan oo ma aragtay ay ka dhalata meeshaas in haddii ilaahay ma dhahe qof cudurkii qaba caabuqa korkiisa ku jiro qofkii kale u gudbiyo sidii looga taxadiraha iyo nadaafada guud ahaan iyo mustaqbalka maxaa dowladda dhinaceeda diyaarka ah oo ay oga hortegi kartaa loo kaalmeyn kara qof hadduu xanuunkaas lasoo dhaco waxaan isla soo qaadnay dhignay in ma aragtay taxadirka uu badnaado wacyigelinta laga wada shaqeeyo iyo in dowladda iyo golaha shacbiga ay si doos toos ah ay oga hadlaan xaalad kastoo lasoo gudboonaato iyo sidii looga hortegi lahaa cudurkaas in wadanka maaragta uu ku faafo ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu naga jeeyo dhibkiisa laakiin ka hortagga aada iyo aaduu muhiim u yahay ka hortagga wuxuu yareeyaa in cudurkii uu faafo in dadkii loo sheego loo wacyigeliyo in maaragta nadaafadii lagu dadaalo in gacmo dhaqashada oo ah meelaha ugu horeeyo qofka maaragta meelo badan soo taaban karo salaan salaanta inaan lasi salaamin yacni qofka inuu gacantiisa saabuun ama wax kale oo nadiifiyo uu ku dhaqo ilaa iyo labaatan minit inuusan qof ka salaamin oo jirkiisa uu taaban in la kala fogeeyo dadka in guryaha la jooga iyo in haddii lacalla qof uu iska dareemo uu iska shakiyo calaamadihii waa jiraan inuu soo wacdo nambarka afar afar sagaal oo ay yacni dowladda u astaysay nambarka degdega ah uu wacan karo uu warsan karo kaalmo haddii qofkaas uu isaga shakiyana markaas loo tegi doono oo ma aragtay wasaaradda caafimaadka iyo shaqaalihii loo tababare ay ay siin doonaan wixii macluumaad oo loo baahan yahay insha allahu tacala shacabka soomaaliyeed waxaan u diraaya oon ka codsanayaa cudurkan waa cudur halis ah ee yacni si sahlan u faafa ka hortaga inuu muhiim yahay in caruurta lagu celiyo guriga ilaa iyo waqti inaanan la safrin inaanan ma aragtay la isugu tegin goobaha xafiisyadii waa la fasaxay in la yacni laga hortago oo nadaafadii iyo yacni wacyigelinta ay bixinaysa wasaaradda caafimaadka ururka takhaatiirta soomaaliyeed in si fiican loo dhagaysto meelaha la isugu tago oo baararka iyo hoteelada in la yareeyo waqti waxaa lagu jiraa aan sahlanayn cudurka annaga inaan ka hortagnaa waajiba daaweyntiisa waa dhib badan tahay daawo ma laha laakiin qofka sidii loo kaalmeyn lahaa aaday u dhiban tahay marka ka hortaga aada iyo aada muhiim waaye waxaan ku adkaynaynaa in maaragtay bulshada taxadirto la dhagaysto fariimaha caafimaad la soo wacdo qofkii isaga shakiyana calaamadaha markii loo sheegay in meesha ugu horeyso adeeg
guud ahaan akhyaari barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleeliya sina darise dhinacsanaadin cabdinaasir axmed mayuuye nin fadhiye mahadi ku diirto tan iyo markale inta ku kulmi doonan waliba sinka ugu tawaana sidaas iyo ammaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu